بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد waxaan soo dhaafnay oo aan soo qaadanay inooga dambeeyey alwaajibaat almutaxatimaat almacrifa calaa kulli muslimin wa muslima nawaaqid islaam sharaxeed tobankii musanifku uu sheegay nawaaqidka ahaa sharaxoodii ayaa noo dhammaantay waxaan bilaabi doonaa in sha allahu tacaalaa taqsiimkii tawxiidka taqsiimka tawxiidka ka hor nawaaqidii waxaan dhahnay wax allaala qofkii qof allaala qofkii ku dhaco waxaa lagu idlaaqayaa inuu yahay gaal laakiin qof gaar ahaaneed haddii ay noqoto hoosha waxaa loo fiirinayaa istiifaau shuruud wa intifaau lmawaanic inay shuruudii ay laga helo qofkaasi la gaalaysiin lahaa shuruuddii wax lagu gaalaysiinayay in laga helo in meeshaasi ay ka baxdo mawaanicdii in la gaalaysiiyo u diideysay ayaan dhacnay soo maa qofka markii la gaalaysiinayo mucayanka ah hebel ahaan ka hebel ahaan mucayan maxaa laga wadaa ka hebel ahaan hebloowa hebleeyo markay noqoto hebloow ayaa waxaa ku dhacay gaalnimadii hibley waxaa ku dhacday gaalnimadii waa taqaanaa hibley waaye markii hibley ay noqoto maxaa loo fiirinayaa istiifaau shuruudi waintifaau lmawaanici shuruud afar ah in laga helo maanic afar ah meesha laga waayo markaasaa hibleeyahee haddii shuruudii la helo xiblaye maxaan ku xukumaynaa murti murtadda inay tahay mid ridowday hiblooba haddii laga helo shuruudii maanicdi meeshay ka baxdo maxaan ku xukumaynaa isagana murtad waay gaal waay laakiin haddii mucayan aan ahayn qof allaal qofkii sameey waxaan leenahay gaal waay man facala kadaa faqad kafar meeshaan taaganahay من أشرك بالله فقد كفر من جعل بينه وبين الله كذا كذا فقد وكفر mid kasto waxaan leenahay man man hadday taagan tahay hebel maaha ma hano gaal waayo saasaan dhahan laakiin haddii ceen qof ahaantii loo soo laabto ceen ahaan ama shakhsi ahaan waxaan leenahay hebel ayaa waxaa sameeyey maanta wixii lagu gaaloobaayay waay hebel ayaa waxaa samaysay wixii lagu gaaloobaayay waay xeesaan leela qof saa sameeyey sheekhow xiblaydii ayaan fiirinaynaa mase hiblowgii ayaan fiirinayna waxaan leenahay horta istiifa u shur shuruudii ma laga helay ninkan shuruud hee ma laga helay muxuu ahaa cilmi iyo labo qasd alqowd walficli fi alkufri saddex al ikhtiyaar afar al ta'wiil saa'iq غير السائق ده التأويل غير السائق ninkaani qofka markii gaalnimadan samaynayay waa aqoon waxa inay gaale ay yihiin aqoon u lahaa horta haye haddana waa u qasday waxaan inuu sameeyo haddana waa doorbaday laguma qasbin haddana ta'wiilkan ku dhacay ninkan waa ta'wiil oo hayru saa'iq ah waay afartaas markii la helo qofkii waxaan leenahay gaal waay laakiin haddii maanici joogo mid ka mid ah gaalnimadii hee way baaqanaysaa saddex shard waa la helay hal sharda la waaye ninkii maxaan samayn maxaan ku samaynaynaa gaal ma aha mawaanic oo dhan way joogtaa ninkan waa jaahil hee waa mukrah waa mukhdi waa taawiil oo saa'iga laga helay maxaan leenahay gaal ma aha ninkaasi hal mid ka mid ah haddii oo maanic hal ka mid ah haddii la helo saddex shardi la helo maanic hal joogo hal laga waayo hal hal maanici joogo inta kale waa maqan yihiin hal maanici kale hadduu joogo lama gaalaysiin karo ninkaasi waxaan leenahay hee shuruud ma laga helay haa waa la gaalaysiinaya ma laga waayay maanici ma jooga shuruud way joogtaa laakiin haddii maanica meesha joogo shardi waa maya shardiga shuruud waa laga waaya maanica meesha joogo ma gaalo waay ninkaasi ma gaalaysiin karo sidaa daraaddeed waxaan soo dhahnay qaacidan sheegnay oo ah hee kullu man waqaca fi lkufri falaysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca lkufru calayh falaysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca lkufru calayhi meesha noo joogtay marka waxaan ku daraynaa tusaa tusaalo mawaanicigii ayaan tusaalo u sheegaynaa afar maanic ay ahayn soo maha afartii waxaan u sheegaynaa maanic tusaale aan bixinaynaa si aa u caddaato hoosha marka dad meesha waxaan ku arkaya ta'wiil oo khayru saa'ig saa'ig waa ku waranay oo lama fahmin mithaalka ku caddaynaysaa al bilmithaali yatadixu المقال لها المثال بالمثال تصالح يا يتضح المقال مقال كو عدانا يا هوا تصالحين انه دقاضو مرك كو مت كواد مانع كواد معوها الجهل سما تصالحي سي وحوايا مثل الرجل قر مثال المانع مثال الجهل مثال المانع اول وريه كرتا واتقانا مثال الجهل معنيك وجهلها صما مثاله مثل الرجل الذي شك في قدرة الله وإعادته مثل الرجل الذي شك في قدرة الله وإعادته مثل الرجل الذي شك في قدرة الله وإعادته كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد عند البخاري ومسلم كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد عند البخاري ومسلم كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد عند البخاري ومسلم محل هذا أساس jahli waxaan dhahnay maanicu min mawaanici takfiir waay jahliga wuxuu diidayaa hee qofkan in la gaalaysiiyo waa diidaa qof ayaa ku dhacay naaqid min nawaaqid alislaam ah ka mid ah haddii qofkaasi naaqilkaas ku dhacay jaahil uu yahay ma gaaloobaayo ma fahamtee tusaalihiisii ka mithli rajuli oo kale ninkii oo kale الذي كاس شك شكيي في قدرة الله الله أودي سيك شكيي يو إعادته الله إنه سوعرين دونه أما سوعرين أيو كشكيي با هذين كوا ديرا تسالان كرامنا بيسا نينا نفتي سيك واحد قد بي دين بو سميي إلهي بكو عاسي دين بفرع بغنو سمينا مركز أيا وحي قوتي ما دي قيريدي wuxuu markii uu arkay in hooshaani marka tookadan laisqabtay aan baxsanaynin oo dhimanayo ahalkiisa u yeedhay markaasu wuxuu dhahay nimin yahow markii aan dhinto naftaan iga baxdo waxay samaynaysaan qoryo soo gura dabku shida markii si fiican dabku u holaco igu tuuru buu dhahay aan gubto markii aan gubto aan baaba oo lafihii keli aad soo haraan hee soo bixiya lafihii shiida markii lafaha si fiican aada u shiidaan badda taga maalin aada dabeesha u badan tahay la fiirsada bad igu fardhiya buu dhahay ninkaas ma saas u yeelaya muxuu ka shakisan yahay allah awoodiisii inuu allah soo celin doono saas markii aad yeesho ilaahay hagee kaa raadina eber wayba yah yaa wax kugu qabsana isleeyahay hagee kaa keena ilaahay eber wayba saas bal yeelay lafa la gubay la shiiday dabeel lala fiirsay bad lagu fardhiyay hagee loogu toosa eber wayba wax keeni kara malaha bes adigana waa badbaaday ilaahay tabaaraka wa tacaala ninkii saas markii uu dhintay ehelkii saasay sameeyaan wasayadiisa fuliyeen ilaahay is markii waa soo ururiyey waa soo jamciyey arrintan maxaa kuuga la fadhaniyo maxaa saas u yeeshay ilaahu wax kale maahane adiga baqitaan aan kaa baqaayo haddii ilaahay arrintaan adigoo saan ah hee ku helo ibiraka dhiga oo ku cadaabayaahe haddii laakiin saan aad yeesho may lagaa soo raadinaya ma lahane saasaa ku badbaadaysaas ilaahu adiga kaa cabsanay bis wax kale iigey ma laha howshaan ilaahay waa dhaafay ninkii dembigiisa waa u dhaafay ninkaasi ilaahay awooddiisii haddii ka shakiyo qofku maxaa culamadu isku waafaqsan yihiin inuu gaal yahay shaki kuma jiro gaalnimadii maxaa ka baajiyey ninkan gaalnimadii maxaa ka baajiyey jahli ka wax ku dhacay ficil oo ficlul kufri ah ictiqaadda kufriga ku dhacay ninkan soo ma maxaa ka baajiyay inuu gaalowo laakiin jahli idan jahli maxaa ka mid yahay maanic min mawaanic takfiir mid diidaya qofkan in la gaalaysiyo shakhsi ahaantiisa waa midkaas way maxaa ku xigay naaqidka labaad ee, maanic labaad muxuu ahaa al alqasd alqowli walficli alkufriy soo ma waayahay tusaalihiisa asagana waa mitlu rajul mithlu alrajuli aladi dallat raaxilatuhu الذي ضلت راحلته مثل الرجل الذي ضلت ضاد ويا ضاد ضلت تديرا راحلته فقال بعدما أيس فقال بعدما أيس من راحلته فقال بعدما أيس أيس من راحلته ثم وجد ثم وجد اللهم أنت عبدي وأنا ربك فأخطأ من شدة الفرح قصد القول ولا خطأ ده خطأ خطأ هو سما ناقل ك ما هي شيكتان شرط أي شيكتان به يعني هو إذا راعي مثال كيف معك كان الخطأ هو سما مثال الخطأ هو كان لبعض محلها مانعيسي خطأ صما خطأ كمثال كيسوا مثال خطأ يوريه كرتا سياد كوغا داتو مثال الخطأ مثل الرجل وننكي أوكله مثل الرجل الذي ضلت راحلته فقال بعدما أيس من راحلتي ثم وجد اللهم أنت عبدي وأنا ربك فأخطأ من شدة الفرح مانع اللواد وي شرطك اللواد maaniciisii soo maa waxaa waaye tusaalihiisii mithlu rajuli ninkii oo kale waaye alladii kaasoo dallat luntay raaxilatuhu daabadiisii ka luntay oo faqaala yidhaahday bacdamaa aysa markii ka quustay kadib min raaxilatii raaxiladiisii ka quustay kadib uma kadib haddana wajada helay ayaa wuxuu dhahay allaahumma yaa allah allehe yaaw anta cabdii addoonkay ayaa tahay wa ana rabbuka anigana rabbaga ayaan ahay fa akhtaa ninkaas waa gafay muxuu ku gafay min shiddati alfaraxi kama fil saxiix waay ayib xadiidkani asagana tusaalaan soo qaatay bes xadiidkii madmuunkiisii ah xadiidku waa dheeraa lakin waxaan rabaa tusaale inuu sameyno bisa ninkani wuxuu ahaa nin musaafir ah daabadiisii wato raashinkii iyo biyihii iyo wixii noloshiisii oo dhan u saaran asagoo maraayo meel duur ah ayaa daabadiisii ka gaajotay geed buu tagay geedkii hoostiisa ayuu hooga hoyar iska seehday wuxuu dhahay daabadani geedkaadi geedkaani haska cunto wax yar maanta dhan waa soo waday way gaajaysan tahay naftarkeeda wax yar adayna geedkan hooskiisi ku naso daabadiina geedkii ayaa waxaa ka cunaysa meeshaas wax yar saasda hurdaa la tagtay daabadii waa iska baxday asin waa hurdaya duurkay gashay wuxuu soo kacay daabadii markii markii meesha ay ka tagtay meel foog iska aaday markii soo kacayba daaba ma lahaba raashinkii ku noolaanaya meesha u saaran yahay biyihii meeshay u saaran yihiin wax asaga wato ma laha waddankaasina bahgooyo wax degan ma laha door waayo intaa u orday intaa u orday intaa u orday waa soo daalay waa quustay daabadii eber waay adigna naf mooyaane dhimasho mooyaane wax kale meesha ma jiraan bal geedkii hore iskaga soo laabo oo iska seexo meesha meesha ku dhimo waa soo laabtay geedka yimaaday hoostiis waa iska seexday asigoo saan u seexin oo waxyar hurdo ma laha gaajo ku dhigin oona ku dhigin bestis waay tacbaan waay waxyaraan dhaha isgeliyey indhihii markii soo kala qaadayba daabadii meeshii markii hore taagnayday asiga markii seexinay taagan tahayba me allaale meesha ka yimaadayba lama oga ka timaaday hal marasaan u booday oo isku dhejiyay luqunteedii xaraggeedii ilaahay baa us dhahay markii u mahadceeyey muxuu dhahay he allaahumma anta cabdii wa ana rabbuka bu dhahay allow adiga addoonkayaa tahay anigana rabbigaana ahay rabbiga ayaan ahay faakdaa min shiddati lfarx farax ka badbatay dartiis ayaa kelimadaasi ugu baxday asiga ma u gastay mase ninkaani khata ugu dhaxa u dhaxay khata'a waay haddii qof kas u dhaho saas maxuu noqonaa gaal way shaka kuma jirto allow aniga rabbi kuu ah adigana addoona ii tahay qofkii dhaho kas u dhaho waa gaal qofkii addoomaha aniga rabbiidin ah dhahay haddii gaalo way ilaahiyow adiga ayahee addoon ii ah aniga rabbi kuu ah qofkii dhahay xaggee jooga gaal bannaan suran way bariir leh fahamteen ninkaa ma gaaloway laakiin maya maxaa dhacay maxaa u diiday inuu gaalowo khata'a idan khata min maanic min mawaanici takfiir waay kufri tan saddexaad muxuu ahaa alikraah al ikraah waay saddex waxaad oranaysaa mithlu qisati cammaar ibni yaasir mithlu qisati cammaar ibnu yaasirin mithlu qisati cammaar ibnu yaasirin cammaar ibnu yaasir qisadiis mithlu qisati cammaar ibni yaasirin mithlu qisati cammaar ibni yaasir cammaar ibni yaasir wuxuu ahaa nin saxaabiya jaliil ah xadiidka ku soo arooray oo saxiix ah oona kusoo degtay qowluhu tacaala ilaa man ukriha waqalbuhu mutmainun biliimaani walaakin man sharaha bilkufri sadran ilaa aakhiri gaalo ayaa qabteen cammaar gaalo ayaa u gacan galay gaaladii way cadaabeen waxay ku qasbeen inuu nebi moxamed u caayo nebi moxamed inuu caayo ay ku qasbeen nebi moxamed cayay dheen wuu ahaayay isagii nebi maxamed u ahaayay isagoo naftiisii ku furanayo oo ku dilayna kawa ku siin- kaa siinayna mase nebi maxamed caay ayaa la yidhahay nebi maxamed uu aayay waa soo baxay asagoo murugeysan afka ka dhaxay qalbigiis laakiin iimaan ku degan yahay wuxuu yimaadeen nebigi haye yasaarow ma soo fakatay camaarow ha rasuulka ilahi waan soo fakday laakina hee wixii aan maanta kusoo fakray haddaan kuu sheego halis way haye maxaad ahday adiga kusoo caayay buu dhahay caay nebi mahaday dhaheen waan ku caayay waan soo baxay kanaana maxaan sameeyaa saas miya qalbigaad maxaa ka dareemaysaa lahay camaaro iimaana ka dareemaya rasuulka ilahi laakiin afka ayaan ka dhahay waxaas u dhahay saas miyaha haddii qalbiga iimaan ka dareemaysa afkaad ka dhahday mar dambe haddii addana ku qabtaan hee nebiga caay haddii kale ku dilina ku dhahaan i caay adi maadaama iimaankaadii qalbiga ku degan yahay ilaa man ukriha waqalbuhu mutmainun biliimaani aayaddii kusoo degtay waay nebi maxamed caydiis maxaa waay gaalnimo oo shaka kuma jirto soo maa jees jees haddii gaalnimo tahay cay min baabin he mawlaa waay nebi maxamed caydiisi waa gaalnimo shaka kuma jirto qofkii cayan waa la dila kawa laga siinaa haddii toobad keeno tooba ma laga aqbalaa mase lagama aqbalayo hadda waa lasu khilaafsan yahay laakiin muhiimad waxay tahay inuu gaal yahay qofkaas camaar muxuu u diid maxaa u diiday in nebi maxamed caydiisi ku gaaloobi waayo igraah soo maa idan igraah maanicun min mawaanic takfiir waa isagana mid ugu dambe muxuu ahay maxay ahayde ataawiil غayru saa'iq soo maa maanican dhahay maxaa dhahay idinka ataawiil saa'iq maxaa waay shardi soo maa غayru saa'iq maxaa waay غير السائق ما شرط يعني غير السائق شرط يعني معنى ولا ما هو ها التأويل السائق يا شرط يا صما ما أيضا قرعة غير السائق أنا قرن ها التأويل غير السائغ ما شرط يا كوكين شرط مية قاس نين كان تأويله هايستا تأويل كيسين غير السائغ واي هدي تأويل كيسين غير السائغ هاي إنه تأويل كيسين غير السائغ على ما شرط يا مس تأويل كيسين غير السائغ على شرط يا تأويل غير السائقة وشرطي إيه شرطي واي إن لها الواي واشكيسن هو لكن انت سراوي يقين تنا روين أنقارو واشكيسن شك ولا بتاعن تين سما تأويل غير السائق وشرطي إن لها لو أقف لو جالسين سما لكن هدي التأويل السائق وياهي محاوي مانع وسما تأويل السائق واي ما مانع تصاليح مرك تأويل السائقة تأويل السائقة تصاليح وهواية مثل قص قصة قدامة بن مضعون مثل قصة قدامة ابن مضعون قدامة تجابة ابن مضعون ضاء ذا ما هي الضاء مض مضعون ومضعون مثل قصة قدامة هي ابن مذعون مذعون مذعون قسري سوكا وايه او محاسه سا قسيس محي تهي قدامة من مذعون قسيس محي تهي قدامة من مذعون وحو حلاشري خمر أسجى صاحبتي سي خمرض وحلال والعبي كرا هي وحي لما تهي هي raashimaha kale oo xalaasha ah raashinka kale raashinka kale qudaamatu madcuun iyo asxaabtiisii qisadoodii waay maxay dhaheen ninkaas wuxuu ka qayb galay badr sooma waa soo maray ayaandoodii soo maray sooma inuu ka qayb galay badr min asxaabi badri kumad aha kamid aha asigoo saasa wuxuu cabay oo xalaashiday oo xalaal waayo u dhahay khamri oo see khamri خمر حلال واي قفكي لو حكم جسمها واي قال واي قال واي أسيغنا ما قالوين أو خمرنا حلال وداي oo maxaa u diiday in asaga gaaloobo oo khamrada xalaalnimada asaga sheegay inuu gaaloobo maxaa u diiday tawiil saa'iq uu qabay asaga wuxuu daliishaday qowluhu tacaala laysa cala aladiina aamanuu wacamilu saalixaati junaaxun fiima dacimuu idaa ma taqow waaamanu wacamilu saalixaati uma taqow waaamanu uma taqow waxsano ila akhir aay aayaddaasuu daliishaday laysa cala aladiina aamanuu wacamilu saalixaati junaaxun fiima dacimuu khamrada soo galaysa dembi korkooda maaha kuwii waxay cuneen maadaama ilaahay ka baqayaan khamrada iska cabitaankeeda sax waaye aayaddaasa ta'wiishiday oo wuxuu ku ta'wiiliyey in raashinkaasi loola jeedo oo khamra khamranada xalaal ay tahay mar walbo khamrada marka wuxuu dhahay waa xalaal waan la cabi karaa ta'wiila ku dhahay ta'wiilkiis maxaa waay laakiin saa'iq waay waxay isku waafaqeen asxaabada cumar ibnu khataab cali ibni abi taalib iyo keyrkiis keyrkoodii asxaabada markaasay joogeen ninkan in xujada laga oogo loo sheego war ta'wiilkaasi hee saas loolama jeedo ayad saadaas u fasirtay waa dhici karta laakiin saas loolama jeedo khamre inay xalaal tahay aayadda lagama qaadana loolama jeedo inay dhahaan oo ka toobad weydiiyaan ayaa isku waafagan saxaabada haddii ka toobad keena waayana oo xalaashado xujada bacda iqaamat alxujati markii sidiisa ku socdana inay la dilo ay ku ijmaceen asxaabada ayadoo saasa marka gudaamatuna madcuun iyo asxaabtiisii khamradii xalaashadeen kuma gaaloowin khamre in la xalaashadana waa gaalnimo ayagana way xalaashadeene kuma gaaloowin maxaa diiday inay gaaloowaan khamradaas xalaashadeed atawiilu asaa'iq ta'wiil soconaayo bannaan oo suurtagal ah ayaa u diiday haddii khayru saa'iq ahaan lahaa gaalnimo ayaa loo xukumna soo maa intaasi waa tusaalo faa'iido kale daba dhig hal faa'iido ku khatimayna markii la leeyahay qof allaal qofkii waxaa sameeya waa gaalana waxaa la rabaa waxyaabahaasi in lagu gaalo waayo in laisku waafaqsan yahay la rabaa sida haddayba he naagalka man lam yukafir almushrikiina kusoo marnay waxaad eranaysaa marka faa'iida markii aad qorto faa'iida markii aad qorto aad horanaysaa laa yukafaru lmucayanu fi lmasaa'il almutanaasaci fiiha bayna ahli lcilmi laa yukafaru lmucayanu لا يكفر المعين في المسائل المتنازع فيها لا يكفر المعين في المسائل المتنازع فيها بين أهل العلم بين أهل العلم من أهل السنة بين أهل العلم من أهل السنة لأن الخلاف مانع من تكفير المعين لأن الخلاف مانع من تكفير المعين لأن الخلاف مانع من تكفير المعين قال ابن تيمية قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت فضية وقتها ماضي قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو حلل الحرام أي حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء أو بدل بدل الشرع المجمع عليه كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء مجموع الفتاوى أساس كورونا مجلة السدحات تضباطا إلى تضباطا كو waxaan leenahay faa'iido oo aad darsigeeni oo nawaaqid leh xiriir la leh ayaan ku khatimayno wixintaasi kadambe waa ka tagaynaa laa yukafaru lama gaalaysiinayo almucayanu qof mucayan ah hebel ah hebleya ah lama gaalaysiinayo fi lmasaa'ili masaa'il laguma gaalaysiiyo masaa'ishaas almutanaasaci fiihaa lagu murunsan yahay lasu khilaafsan yahay بين أهل العلم أهل العلم دهوا من أهل السنة تدك أهل السنة حقودي أهل السنة وحي قبان مسائش لسكو خلاف سنة هاي قال نمواي معها أي كتاغنت هاي هي إن قف معين لو قال يسيو ما قبان سلا صلاة كتاغتان كيري أو كلا قال لسكو خلاف سنة سوما maxaa dhahay maxaa dhahay lianna alkhilaafa khilaafka maanicun wuxuu diidayaa min takfiiri lmucayani qof gaar ahaaneed in la gaalaysiyo khilaaf waa diidaya khilaaf ma imaaday masaladan nin qofkan ku dhacay masalo lasu khilaafsan yahay gaalnimo way ma aha ma tahay hadday saas tahay ninkii oo gaalaysiin waayo taas ma la dhihi ma la dhahayaa gaal waayo maya maxaa yeelay lianna alkhilaafa maanicun min takfiiri lmucayan qaala ibnu taymiyata wuxuu dhahay walinsaanu qofka mataa goortii xallala xalaal ka dhigo alxaraama shay xaaraam ah almujmaca calayhi dushiisi in xaaraan yahay laisku waafaqsan yahay aw xarama alxalaala shay xalaala xaaraan ka dhigo almujmaca calayhi dushiisi inuu xaaraan yahay ee xalaal yahay laisku waafaqsan yahay xaaraan ka dhigo aw badala uma bedelo alsharca ilaahay sharcigiisii almujmaca calayhi laisku waafaqsan yahay sharci laisku waafaqsan yahay uu bedelo inuu sharci yahay kaafiran ninkaas waa gaal مرتدا دين تكبحي باتفاق الفقهاء علماء ها ايضا اسوا فقسين مش بس مجمع الفتاوى ها اساس القران مجلد سدحات صفحتنا تضباطا الى تضباطا كو اذا فائده ياسين واكو ختمينا او مسائش اللي سوق خلافسن يحيى قال نمو واي ما لسوق خلافسن يحيى علينا هاي وف غار اهانين هدي كو دحو لما دحايو قال واي لما دحايو قال واي intaas kadib waxaa noo dhiman keliya tawxiidka bilowgiisii waa noo bari allah subxana wa taala aclam